adeer horta waxa weeye nolosha baniaadmigu biyo ayaa ugu muhiimsan wax lagu noolaado haddii webigii dhammaantiis dhulkan ku wareegsanaa ee jubba ay ku noolayd hadduu wada guray oo biyihii badu intay baddi ka bixiyeen ay ku dareen dhulkii webigu mari jiray oo meeshii biyo webi laga heli jiray biyo badeed hadda ay yaacayaan oo wax la cabi kara qofkii afka saaraana uu shuban iyo muxuu ahaa dhibaato ugu dhacayo hadday dhacday magaalada kismaayo oo bariskadaa meelihii kaleeto oo biyihii iyo fasilitiskii laga heli karo caasimadda meelku gaarka ahayd shalay reer dhano qoys oo afar ka kooban baa gaajo ugu baktiyey dadku wax ma hayo oon iyo gaajo iyo daawola'aan iyo cudur baa isugu darsoomay marka meel walba oo degmo ahayd oo gobolka kan oo xor ahayd oo madax iyo maamul noo joogeen afar iyo labaatanka saac waxay noo soo gudbiyeen ee lasoo dhaafay xaaladdu inay intii hore kasoo darayso ilaa hadda dadka u dhintay ama ay waxyeeladu kasoo gaadhay abaarahan aad hadda sheegaysaan inay ka jiraan jubbooyinka imise ayay gaarayaan adeer sagaal iyo labaatan baa hadda naloo sheegay dowladda jubbaland intay maamusho saddexdeeda gobol sagaal iyo labaatan qof baa hadda ku dhimatay inta daadsan baa ka badan reer kaste oo magaaladan kismaayo joogay gurigiisa hadduu toban ku noolaa caawa shan iyo labaatan baa ku nool inta dadoo soo qaxday oo lu ku yimid yacni waxa weeye waxaan dareemaynaa culays ka badan culaysyadii midda kale waxa weeye nin baa wuxuu yidhi war anigu been waa sheegi jiray ma galgalan jirin adeero maanu qaylin jirin laakiin wax adag baanu arag meelaha dadka ay ku dhinteen abaarta ugu dhinteen xaggee ka mid a wasiir adeer waxaa ka mid a gobolka gadaa ka mid ah degmooyin ka mid ah waxaa ka mid a jubbada dhexe oo aanu hadda geli karinoo cadowga u goodoonsan waxaa ka mid a jubbada hoose oo ilaa iyo wax allaale wixii jamaama ka soo rogan ilaa goobweyn waxaa ka mid a dhulkan la yidhaahdo joorra oo haatan col iyo dagaalkii al-shabaabna uu gacanta la galay biyola'aan dad iyo dunyaba aafaysan ay ka jirto maxaad ka qabateen idinku maamulka jubbaland haddatiin adeer guddigan anagu aan guddoomiye u ahay ka wasaarad ahaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa saaka la magacaabay oo ka koobnaa siyaasiyiin hore iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa madaxweynuhu magacaabay waxaanu bilaabnay biyo dhaamis saaka waxa weeye degmooyinka degmadan kismaayo tuulooyinka u dhowaa oo ilaa yontooy iyo goobweyn iyo hadda booyadihiin baanu u dirnay ilaa shalayna booydihii ciidamada u dhaamin jiray baanu u amarnay inay u dhaamiyaan waxaanu rabnaa wixii la helo inaannu si deg dega meelaha ku gaarsiinno mar haddii guddigii caalamkii oo dhan baanu u dhawaaqnay diyaasbarada bannaanka jirta iyo dadka jaaliyadaha bannaanka jooga oo u dhashay gobolladan baanu u dhawaaqnay dowladdii federaalka ahayd oo mas-uuliyaddii maanta soomaaliya madax ka ahayd baanu biilkii ugu dambeeyey u jeedinay wixii annagu reer jubbaland aanu qaban karnana waanu u qabanaynaa ummadda ilaahay inay ka baqaan iyo inaannu roobdoon samayno inaannu salaad aanu roobdoon aanu samayno maalinta isniinka ah saddexda maalmood oo soo socota inaan soonno waxa weeye af iyo aadna wixii aan qaban karna waanu qabanayna deegaanada jubbooyinka way kala xirxiran yihiin al-shabaab ayaa inta badan haysta muxuu guddigiinu tari karaa marka oo arrimahan uu ka qaban karaa adeer intii la haystaa waa la haystaa intii hore aanu gaarsiinaynaa inta kalena waddooyin kale aanu waxu marayna waa haynaa maxaa hadda baaqoo jeedinaysa waxaan hadda baaq u soo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed ee ku nool saddexda tan gobol ee jubbaland dowlad goboleedka jubbaland ka kooban tahay ee ilaahay waxsiiyey waxaan leeyahay ummadda walaalihiina u gurmada intooda bannaanka joogta oo qurba joogtaana waxaan leeyahay war walaalihiina u gudbada dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah waxaanu u jeedinaynaa war wax allaala wixii aad kari kartaan inkastoo aynu culayska soomaaliya maanta wada dabooli karin halka aan ka hadlayna ee hadda ummaddan aan ka hadlayna ee reer jubbaland waxaan is leenahay inay in naxariisna in lagu soo dhugto oo wax alla wixii loo qaban karo ganacsatada ilaahay waxsiiyey iyo kuwa muxuu ahaa ku leh xafiisyada ganacsiga waxaan leenahay idinkana wuxuu ilaahay waxsiiyey ummadda walaalihiina wax ka gaarsiiye